إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka ee xerada gordon isagoona digniin adag u diray hogaamiyaasha ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey howlgalkii inqimaasiga ahaa ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka imaaraad ku tababaray ayaa nin ka hor kufsaday xaaskiisa mid ka mid a maleeshiyaadka macawisleyda oo xaalad adag soo wajahday kadib markii uu ku dhaawacmay qarax ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inay dayacday dowladda federaalka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhintay qaraxa halka laba kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka ee xerada gordon isagoona digniin adag u diray hogaanka ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka waxaa ka waramaya moxamed daahir afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka carabta ee ka dhacay xerada gordon ee magaalada muqdisho isagoo digniin adag u jeediyey hogaanka shisheeyaha kusoo duulay dalka sheekh cali maxamuud raagi ayaa xusay inay beegsadeen saldhigga ugu weyn imaaraadka uu ku leeyahay magaalada muqdisho kaas oo ay ku tababarayeen ciidamo iyagoo hoostag ah iyagoo ka abaabulayay howlgallada ka dhanka ah muslimiinta saacaddu markay ahayd labiyo tobankii iyo afartan iyo shan daqiiqo ama hal saac oo rubi dhiman halyey ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar inqimaasi ah ku qaaday xerada gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee ay murtadiinta imaaraadku ka samaysteen caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho xeradan ayay murtadiinta imaaraadku u adeegsanayeen inay ku tababaraan calooshooda ushaqaystayaal ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale ka abaabulaan howlgallada shaadala dirirnimada ah ee ka dhanka ah ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed weerarka inqimaasiga ah ayuu geesiga mujaahidka ah si gaar ah ula beegsaday taliska saraakiisha ajnabiga ah ee ku yaala gudaha xerada la weeraray waxaana xilligii uu weerarku dhacayay gudaha taliskaas ku sugnaa in ka badan labaatan saraakiil ah oo isugu jirtay murtadiinta imaaraadka iyo caloos ushaqaystayaal caddaan iyo madow leh oo ay iyagu soo kiraysteen sheekh cali maxamuud raage uu ka hadlayay khasaaraha ka dhasha howlgalka ayaa sheegay in ka badan konton saraakiil ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgalka inqimaasiga ah ee ka dhacay xerada gordon ee muqdisho tirada horudhaca ah saraakiisha cadowga ee lagu dilay howlgalkan inta aan ilaa hadda xaqiijinay waa toddobiyo toban sarkaal kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyaashii tababarada ciidamada sirdoonka saadka iyo gaadiidka ayaa iyaguna halkaa ku baktiyey sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo caddaan ah oo ka tirsanaa calooshshaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku ka soo kareyseen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa sidoo kale goobta lagu dilay murtadiin soomaali ah oo ka tirsanaa khawaanada diintooda iyo dalkooda iibsaday ee dabadhinifyada u ahaa imaaraadka dhimashada iyo dhaawaca cadowga marka la isku geeyo waa in ka badan konton saraakiil ah mustaf mukhtaar aadan oo toddoba iyo labaatan sano jir ahaa ah kana soo jeeda degmada xudur ayaa ahaa mujaahidkii fuliyey weerarkii lagu xasuuqay saraakiisha imaaraadka carabta weerarka khasaaraha intaas la eg cadowga gaalada iyo murtadiinta ah gaarsiiyey waxaa fuliyey walaalkeen shahiid biidni illaahi tabaaraka wa tacaala mustafa mukhtaar aadan oo toddobiyo labaatan jir ah kana soo jeeda degmada xudur ee walaayada islaamiga ee bakool isagoo keligiis ah balse allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa kaashanaya ayuu bartanka ka istaagay saraakiishii cadowga oo ahaa niman hubaysan aadna u tababaran halkaas ayuuna ku gumaaday cadowgii allah iyo cadowgii ummadda muslimiinta ah waxba uma aysan tarinin hubkii ay wateen iyo tababarkii ay qaateen dhegta ayaana dhammaantood dhiigga loo daray falilah alxamdu waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadiisa waxaan kuu rajaynaynaa inaad jannadii allah subxaanahu wa tacaala ku nicmaysanayso cadowgii isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta ee uu allah subxaanahu wa tacaala gacmahaada ku halaagayna ay naarta ka biyacabi doonaan insha allahu tacaala oo ay ku jiraan idanka ilaahay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qayb yar ka sheegay kaalinta imaaraadka uu ku leeyahay dhibaatooyinka iyo duulaanada lagu qaaday muslimiinta isagoo si gaar ah isku dultaagay dhibaatooyinka gurcan ee imaaraadku ay ka wadaan soomaaliya ma jiro goob dunida ka mid ah oo islaamka lagula dagaalamayo ilaa imaaraadku kaalin ayuu ku leeyahay wax ay qarsadaan ma ahane iyagaa fagaarayaasha la taagan oo foolxumada iyada ah ku faana haddii aan nahay muslimiinta soomaaliyeed imaaraadku waa midka dhaqaalaha iyo taageerada la garab jooga cadowga xabashida ah ee duulaanka ku ah baddeenna iyo berrigeenna waa midka tababaray kumanaanka ciidamada badda xabashida si ay u qabsadaan xeebaheenna waxa kale oo uu ugu deeqay qalab milatari oo ay ka mid yihiin maraakiib iyo diyaarado dagaal si ay ujeeddadaas ugu gaaraan waxaa intaas dheer in imaaraadku yahay wakiilka yuhuudda ee caalamka islaamka waxaa la wada ogyahay sida ay kaalinta koowaad kaga jiraan ajadayaasha guracan ee yuhuudda lagu wareejinayo masaajidka barakaysan ee alaqsa waa kuwii sida xishood la-aanta ah ummadda ula soo hor istaagay inay diinta islaamka bedelayaan kuna bedelayaan diinta donald trump ee uu u bixiyey midaynta diimaha ama waxdatul adyaan oo uula jeedo islaamka yuhuudiyada iyo kiristaannimada waa imaaraadka kuwa yahuudda ku taageeraya hub iyo dhaqaale si loo sii xoojiyo xasuuqa ka socda qasa oo ilaa maanta oo aan hadlayno lagu dilay ku dhowaad soddon kun oo dumar iyo carruur u badan laguna dhaawacay toddobaatan kun oo kale waa imaaraadka kuwa xasuuqa u geystay shacabka muslimiinta ah ee yeman iyo liibiya haddana kaalinta ugu weyn ku leh musiibada haysata muslimiinta suudaan ugu dambayntii sheekh cali maxamuud raagi ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay la dagaalamaan shisheeyaha si gaar ahna u beegsadaan imaaraadka oo waxba ka duwanayn xabashida itoobiya bal ka sii daran bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan leeyahay cadowga idinku soo duulay la dagaalamo imaaraad si gaar ah ula dagaalamo xabashida aada cadaawadeeda wada taqaanaan maanta imaaraadku waxba kama duuna waxna ma dhaamo iyagaaba ka sii daran oo gaalnimada ayuu xiise u qabaa gumaadka iyo duulinimada uu imaaraadku baday shucuubtii hudalkoodii qabsaday dib u fiiriya waxa uu yeman ka wada arka waxa uu liibiya ka geystay fiiriya sida uu gumaadka khaza ka socda ugu lug leeyahay fiiriya xasuuqa iyo tacadiyada uu suudaan hadda ka wada fiiriya intaas oo dulinimo ah oo uu dadkaas walaalaheenna ah baday annagana waana la damacsan yahay ee ha lagu baraarugo annaga wuuba nooga sii daran yahay oo cadowgeenii soo jireenka ahaa ayuu noo garba qabanaya ha ku tagminina magacyada carabnimada iyo islaamnimada afka baarkiisa ah iyo dacaayadda murtadiinta ee ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed ay caawinayaan arrinku waa cagsigeeda oo waxay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah gunnimo iyo gaalnimo isugu daraan khasaare lixaadle ayaa imaaraadka carabta ku gaaray howlgalkii najaxay ee mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya diyaarad gaar ah ayaa muqdisho looga qaaday meydadka iyo dhaawacyada saraakiisha imaaraadka carabta qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey howlgalkii inqimaasiga ahaa ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho cabdifataax faarax ayaa ka waramaya waa tahay oo aad mahadsantahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa saacado kadib markii uu dhacay weerarkii xerada gordon ee askarta imaaraadka lagu xasuuqay wuxuu barta facebooka uu ku leeyahay soo dhigay qoraal uu kaga tacsiyeynayay ciidamada laga laayay imaaraadka isagoo marnaba soo hadal qaadin saraakiisha dowladda kaga dhimatay howlgalka qoraalkan oo ku qornaa luuqadaha soomaaliga iyo carabiga ayuu xasan sheekh hay-adaha amniga ku faray in si deg deg a loo baaro howlgalka xasan sheekh ayaa durbadiiba booqday isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho oo la geeyey dhaawacyada saraakiisha iyo askarta ku dhaawacmay weerarka xasan ayaa wejigiisa laga akhrisan karay welwelka ku aadan howlgalka lagu gumaaday saraakiisha imaaraadka qoraalka uu xasan soo dhigay ayaa waxaa ka dhalatay naclad badan oo ka imaanaysay taageerayaasha dowladdiisa oo ku aadan in uusan xasan ka tacsiyeyn askarta soomaalida ee imaaraadku uu ku shaqaysto kuwaas oo magaalada muqdisho waxay ka geysteen laga wada dhereegsan yahay bulshada ayaa aada u soo dhoweeyey howlgalka lagu dilay saraakiisha imaaraadka iyagoona bogaadiyey ragga fuliyey howlgalka sidoo kale sheegay in xasan sheekh waxa uu soo xariiqay aanu ku matelin shacabka soomaaliyeed falcelinta bulshada ayaan u gudbaynaa cabdiqaadir maxamed mid liiraa soo qoray xasan oo ilaahay ka baq oo ka har yuhuuddan yaryar ee aada la macaamilayso waxaan dhib ahayn lagama helo imaaraadka caalamkao dhan waxaa looga yaqaanaa dhibaataynta muslimiinta ilaahay ma nabadgeliyo imaaraadka insha allah ayuu ku soo gabagabeeyey cabdiqaadir sidoo kale zakariya xasan isna wuxuu soo qoray waxaase duliga baahadda la leeyahay waa madaxweyne dal iimaanka allaha kaa qaado oo musiibo deg deg ah allaha kugu rido ummadda yaa ka horwareejiya waa qof aan xor ahayn oo la haysta ah maxamed xasan isna wuxuu soo qoray nacladi kugu dhacday garguurtow shacabkaaga maa sidan ugu damqatid midhaa soomaali madax uma tihid ee dalal kale ayaad madaxweyne ka tahay imaaraadna waa cadowga ummadda soomaaliyeed hal habeen haddii ay iyaga dhan wada dhammaadaan xitaa waan jeclaan lahayn orodoo u soo sujuud ayuu sii raaciyey qoraalkiisa muxamed xuseen sidoo kale cabdiqaadir yaasiin isna wuxuu soo qoray shacabka soomaaliso haddaan nahay waan ku faraxsannahay in imaaraadka la laayo oo weliba la dabar jaro xasan baahane nacaladi ha kugu dhacdo kuwa soomaalida xitaa kamuu hadal imaaraad intuu liflifayo ayaa waddankii la dhacayaa shucayb dalaweysna wuxuu soo qoray waa been asaga le waaye shacabka waa ku faraxsan yihiin waxa dhacay sidoo kale cabdishukuur cabdalamid liiga isna wuxuu soo qoray adigu unbaa walaal u arka imaaraadka laakiin annaga waxaan u aragnaa cadowga koowaad ee soomaali leedahay garan kari maayo waxa ay ku siiyeen oo aad sidan oo dhani ugu jeceshahay dalkan waa in laga gaaraa munaafiqa calooshiisu shaqaystaha ayuu ku soo gabagabeeyey cabdishukuur cabdallah sidoo kale jamawadani mida ugu qorantahay isna wuxuu yidhi imaaraadka oo ah gacan reer galbeedka u shaqaysa oo weliba meel kastooo islaamka laga soo sheego la dagaalanta inaad saaxiib ka dhigato waa wax laga xumaado waana ayaan daro inteeda la eg iyadoo la ogyahay dhibaatada uu caalamul islaam ku hayo inaad hoosta soo gashatana waa dhibaato inteeda la eg sidoo kale bishaar maxamedna wuxuu soo qoray imaaraadka nin laayay waa nin geesi ah oo cadow laayay dalkeena ku soo duulay oo soomaali kala qaybiyey cabdishukuur maxamed midliira isna wuxuu soo qoray imaaraadka haddii la dilay waa wax looga mahadceliyo kuwii dilay oo waa cadowga muslimiinte sidoo kale cabdirasaaq maxamed isna wuxuu soo qoray wax dan ah soomaali uma hayaan imaaraadka carabta waxa ay ka degi la'dahay soomaali waa imaaraadka adigana saaxiibka koowaad ayaad ka dhigatay imaaraadka waa cadowga soomaaliya ayuu ku soo gabagabeeyey cabdirasaaq maxamed sidoo kale cabdulaahi shadhuug isna wuxuu soo qoray imaaraadka kuwa jooga madaxda hortooda ayaa lagu wada toogaa imaaraadku waa kuwa xabashida nagu soo dhisay sidoo kale midka ugu dambeeya oo aan soo qaadan doono cabdirasaaq ladnaysno la yidhaahdo waxa uu yidhi imaaraadka la dilay dameer bakhtiyey aniga iigama duwana dadkuna waxay ahaayeen kuwo aad u neceb imaaraadka waayo waxay ka wada dheregsan yihiin dhagaraha imaaraadka uu ka damacsan yahay caalamul islaami dhanka yemen shacabka reer yemen ayaa aad u soo dhoweeyey howlgalka lagu dilay saraakiisha imaaraadka iyagoo ka sheekaynaya dhibkii ay u geysteen waxayna hambalyo iyo duco u soo direen raggii fuliyey howlgalka askari ka tirsan ciidanka imaaraad ku tababaray ayaa ninku hor kufsaday xaaskiisa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
falkan kufsiga ah ayaa haween hor xilli saqdhexe ah waxa uu ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada kaxda kadib markii uu askari ka tirsanaa dowladda federaalk u galay reer ka mid ah danyarta barakacyaasha ah askariga oo lagu magacaabo deeqow ayaa ninkii indhaha ka xiray kadib wuxuu isku dayay inuu kufsado xaaskiisii laakiin haweenaydii ayuu iska caabin kala kulmay kadib wuxuu ku dhuftay baynaad sidaas ayayna ugu suuro gashay inuu kufsado askariga oo ka mid ahaa ciidanka boolis milataro ee hoostaga imaaraadka carabta ayaa shalay galab lagu xiray saldhigga galbeed ee degmada dharkinley sida ay saraakiil u xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah haweenayda la kufsaday ayaa la geeyey goob caafimaad waxaana la xaqiijiyey in la kufsaday iyadoo la baxnaaninayo dhaawaca oo ugu yaala mid ka mid ah gacmaheeda dhacdadan aadka u foosha xun ayaa laga hadal hayaa degmooyinka kaxda iyo dharkeenley ee magaalada muqdisho kufsiga haweenayda waxaa soo muujiyey dhaawaca loo geystay waxaana aad u soo badanaya haweenka ay kufsanayaan ciidanka imaaraadka ee la aamusay dhibkooda xildhibaan lagu magacaabo cali xaaji daahir ayaa shalay saxaafadda kula hadlay xarunta baarlamaanka muqdisho horteeda wuxuuna sheegay in kufsiga iyo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ee maalmahan sida xawliga u socda ay yihiin kuwo la soo maalgeliyey oo ay ka dambeeyaan jihooyin uu tilmaamay inay doonayaan inay dib u soo celiyaan xeerkii qowmuluudka ee jandarka iyo kuwii la midka ahaa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid a maleeshiyaadka macawisleyda oo ay xaalad adag soo wajahday kadib markii uu ku dhaawacmay qarax ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay inay dayacday dowladda federaalka cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya maleeshiyaadka macawisleyda ee dagaalka ku wehelinayay ciidamada dowladda federaalka ayaa markii ay dagaalka kusoo jabeen qaar badan oo iga ka midna ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen ayaa hadda waxaa shilayta taagan kuwo badan oo ka mid ah macawisleyda oo kusoo dhaawacmay dagaaladii xooggana ay ka soconaya gobolka hiidhaan kaasoo ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdi cuthmaan oo ka mid ah macawisleyda ka barbar dagaalamaysa ciidamada dowladda federaalka ayaanu waraysi aanu la yeelanay waxa uu sheegayaa in uu xoole uu lahaa ku iibsaday qori si uu dagaalka ula gala dowladda federaalka cabdi cuthmaan ayaa ka mid ah ilaalada guddoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed nuur dabaashe oo ku dhintay qarax ka dhacay degmada jalalaqsi waxaana qaraxaasi uu dhaawac culus ka soo gaaray cabdi cuthmaan sida uu sheegayay ninkan ka midka macawisleyda hiiraan markii uu dhaawacmay kadib waxuu dayacaad kala kulmay saraakiishii iyo xildhibaanadii isagoo tilmaamay in ay meermeerin wakhtiga uga dhameeyeen wallahi hadda aniga dowladda maadaama mataqaana aniga wasiiro aniga ama xildhibaan aan leenahay lambar igama qabtaan xildhibaana waa la hadlay waa wacay beri baa ku imaanayna beridu baa ku imaanayna waxaan joogaa kenya jira meelahaasaa jira marmar ay ugu yidhahdaan waa la hadlayay intaasna mataqaana wax ii soo jawaabay male jarnaal korneelka waa wacay maxamed xaashi waa la hadlay asigina wuxuu yiri anaaba dhaawacay wuxuu jiraa dalka turkiya dadkaasna badan bay idhigayen waxna mataqaana ii saacidayn hadda maarka wuxuu sidoo kale sheegayay inuu xaalad adag ku sugan yahay iminka maadaama uu iibiyey xoolihii uu lahaa dowladdii u dagaalamayeen ay dayacday wallahi hadda waa aniga hadda ilmaha markore say kugu sheegeen aniga qol baa kaliga joogaa say hanjabaad isoo direen xaafadda maka baxday ugu yirahdeen oo xaafadda maka tagtid xaafaddaas joogtaa waxa u sheegay ma aqaan aniga waxa u sheegay ma aqaan xaafadda aan joogo oo ka bixin cid la wadaagta ilaa hadda ma aqaan ma garat marka aniga ina banaan ku baxo guriga midkaan mataqaana oo hubeysan oo mataqaana oo meenaa ka tirsanaya ma aqaan dowladda federaalka ayaa waxay abaabushay maleeshiyaad macawisley ah si ay ula dagaalamaan shareecada islaamka waxaana shirqoolkaasi ay degtay dowladda federaalka ku degmay qaar badan oo ka mid ah qabaa'ilka halka in badan oo ka mid aan ay gaashaanka u darooreen in ay la dagaalamaan shareecada iska badaaye ay hoggaanka u qabteen sidii ay u difaaci lahaayeen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa